Goobo walbarashada ee magaalada Beledweyne Ilbabo Lanlaabi kureed markase webiga Shabeelle uuse ka fatahay afarta xaafadood ee magaalada City islamarkaasna biyihiyo galeen qaar kumida xarumooyinka walbarashada iskuulka hoose dhexe iyo ne sare Cumar bin Khataab waliba soo koomidaya iskuuladan ugu weyn ee beledka Beledweyne iyo saameynta waliba uuse ka weelada iyo fatahaadus oona saameyti ee heerka webiga biyuusa sheeni maamulaha iskuulkaasi tiya sharxaadku bi dhibaatadan tiya leegti oo nay saameynta biyo iyo ku dhaladi ee in iyo liir iskuulka
haddii aan ka hadlo saameynta maxaa yeelay iskuulkii hadda ma shaqaynayni maanta shalay abaarihii kow iyo tobanka markii xisadihii ugu dambeeyay aan bixinay oon kala tagnay waxaan qiyaas siinay buundada agagaarkeeda maadaama uu ku yaallo iskuulka in ay saameyn nagu yeelan doonto waan qiyaasiinay laakiin saameyntan intaan la ego degdegta ah maan qiyaasiinin waa nagu soo degdegtay alaabtii dhulka taallo xafiisyadiio sidii u camiran ayaan xali saq dhexe qayle dhaan ay noo soo dhacday oo laleeyahay iskuulkii biyi waa soo galeen waardiyihi ayaana soo wacay waa waray isku day badan oon samaynay waa noo suurageli wayse iskuolka inaan biyihii ka celinno maxaa yeelay biyaha awooday lahaayeen waa soo galeen barxadday ku soo bilowdeen kadibna fasalladay u gudbeen waa iska qiyaasi kartaa waxyeellada ay ay geysan karaan biyo inta xadigooda intaas la egyahay ee soo galay meel ay kuraas taallo oo arday ay wax ku baranaysay derbiyada ay waxyeello u geysanayaan kuraastay waxyeello u geysanayaan buwaagta muqararada ay waxyeello u geysanayaan abagii kale ee iskuulka uu lahay waxyeello u geysanayaan musqulihii ay duminayaan wax walba ay keeni karaan marka cumuuman iskuulkii biyaha ka buuxa saacaddan haddaan kula hadlayo waa buuxaa lugta lama gelin karo xafiisyadii iyo agabkii waxaan isku daynay inaan ka badbaadinno ee aan isku dul rasayno isku qaarkood biyihiyaa qaaday qaarkii kalena waa kolley ayagoo qoyanayo un meesha yaallaan marka wallaahi waa dhibaatadaasaa jirto saameyntaas ay nugu yeesheen saameyn waa ku yeelatay maxaa yeelay waxbarashadii way istaagtay waxbarashadii hadday istaagtayna saameynka weyn ma jirto meeshii maanta oo talaado ah waxbarashadii imtixaanaadkiyaa jiray oo soo dhowaa muraajacooyinkaa la bixinayay waxaan ku ballansanayn inaan macnaha haddii alla idmo sabtiga soo socdo imtixaanka uu noo bilowdo oo saddex iyo tobanka may ku beegan imtixaankii naqliga inuu noo bilowdo iyo shahaadigii asagana oo qoladan shahaadigu sideedaadka iyo foofoorka ah marka wallaahi waa nagu yeersay maxaa yeele waa la kala cararay meesha waa lagu kala cararay wax jooga male biyaha meeshii aa loogu kala cararay macallimiintii ninba goonigiisay problemku ugu qabsaday gurigiisuu ku qabsaday marka alxamdulilah wixii ilaah keena waa ku qanacsannahay marka saameyn waa yeelatay oo meel iskumaba oginba waa ku kala cararnay waxbarashadii way istaagtay ardayda way kala carareen macallimiintii qof walba gurigeeya colcolaad ugu timid asigana wuu cararay meel aan isku sheegna ma leh nin walbaba ishaada daboolaa ka dhacday marka saameyntaas ay nugu yeelatay waa wasaaraddii waxbarashada ee hirshabeelle mas-uuliyad ayadaa ka mas-uul ayadaa ka ah waxbarashadaas waxaan aada ugu baaq ugu dirayaa iskuulaadkaas biyaha ay saas u aanfeeyeen ay ku jiraan hadda saacaddan aan kula hadlayo ay ku jiraan kolley dhibaata intaas laag xadigeeda ay geysanayaan inay macnaha ay soo diraan dad oo khubaro ah oo biyahaas fiiriyo indhe indheeyo waxbarashada saamiga ay ku yeelatine ay ogaadaan kadibna waa wasaaraddeenii waxay ay wax ka qaban karaan ay wax nagala qabtaan kolley biyahan waa biyo waa iska marti way noqon doonaan wax unbay ku dheelayaan marka waxay ku dheeleenna insha allahu tacaala wasaaraddeena waxaan ka rajaynaynaa iskuulaadka inay il naxariis leh kusoo fiiriyaan wasaaradda waxay mas-uul ka tahay iskuulaadka iyadaa mas-uul ka ah macallimiinta iyadaa mas-uul ka ah marka waxaan ka rajaynaynaa insha allah abagii agabkii iskuulka loogu shaqaynayo meesha ku baaba'ay kulley insha allahu tacaala wasaaradda inay qaybteeda ka qaadato iskuulaadka sidii dib ay ugu dayactiri laheydna wasaaraddan ka rabnaa insha allah baaqaas mudiriya